barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegeystayaal waa kowda iyo barkii duhurnimo xilliga geeska africa iyo lixdii barkii aroornimo xiliga washington d c maalin khamiis ah kowda oktoobar ka idaacadda waxaan nala socodsiina aniga xuseen bare ah iyo saare ciidan nuur
qodobada aan idinku hayno idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid a dhallinyaro bilaabay howl isxilqaan ah oo ay ku dhisayaan waddo muhiima oo dhex marta magaalada buuhoodle hawlan way bilaabatay wayna soo gabagabowday wejigeedii koobaad alxamdulilah waxaa noo shaqeynaya laba cagaf ee gaadiid tobaneeyo gaadhaysa labaatan iyo shan lowlo carrakaawa baan dhignay ilaahay xamdigii shalabay gabagabowday hawshaasi hal kilomitir baana dhisnay wadadaas oo intii ugu caqabadaha badnayd ah hawshaasi si qurux badan bay noogu qabsoontay ilaahay fadligii dadkii wax la baxayna way arkeen waxaad sidoo kale maqli doontaan dhallinyarada magaalada qadho u qabtay nadwo diimeed la xiriirta wanaag ka shaqaynta heesihii ayaan sidoo kale barnaamijka ka maqnayn
ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida
dowladda maraykanka ayaa cunaqabateyn cusub ku soo rogtay saddex iyo toban hay-adood iyo lix shaqsi oo xidhiidh lala dowladda siiriya ee uu hogaamiyo bashaar al asad waaxda maaliyadda ee maraykanka ayaa sheegtay in guddoomiyaha bangiga dhexe ee siiriya uu ka mid yahay dadka diiwaanka madow lagu qoray ee cunaqabateynta la saaray warka ka soo baxay waaxda maaliyadda maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in shakhsiyaadka iyo hay-adaha lagu soo rogay cunaqabateynta la xayirayo hantidooda ka taala dalka maraykanka sidoo kalena ciddii xidhiir la yeelata tallaabo laga qaadayo kacdoono lagaga soo horjeeda madaxweyne bashaar al asad ayaa sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii ka bilaabday dalkaasi waxaanay isku bedeleen dagaallo sokeeye oo lagu hoobtay oo ay iiraan iyo ruushku taageerayeen bashaar al asad xilligaasi oo dowladda maraykankuna ay taageeraysay mucaaradkii dowladda kasoo horjeeday dagaaladaasi oo daba dheeraaday ayaa keenay in malaayiin qof oo reer siiriya ay guryahooda ka barakacaan kumanaan kalena ah ay ku dhintaan halka kumanaan kalena ay ku dhaawacmeen wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington dhallinyaro iskood isku xilqaamay ayaa bilaabay howl ay ku dhisayaan waddo muhiima oo dhex marta magaalada buuhoodle guddoomiyaha ururka dhallinyarada taladoon nasra cali maxamed oo u warantay ayaa u warantay wariyaha v o eda laascaanood cabdikariim olol ururka taladoon waa urur samafal ah oo ka shaqeeya arrimaha bulshada bulshada wuxuu u qabtaa ururkani howlo badan sida caawinta dadka danyarta ah ama tabaalaysan eecidsiinta caruurta agoomaha ah soocelinta deegaanka sida wadooyinka iyo waxyaalaha lamidka ah ka qayb qaadashada wacyigelinta bulshada sida qaadka iyo qabyaalada waxyaabaha waxaa jira nasra aad muddooyinkan aad wadeen oo ay ka mid tahay samaynta wadada mid ka mid a xaafadaha magaalada aad ka bilowdeen inaad ugu horreyn intaan samaynta wadada suu gelin sidaad u abaabusheen dadkaana aad aga dhaadhicin lahaydeen sidii loo samayn lahaa waddadaasi qeybna uga noqon lahaayeen walaal waxaan waddadaas muddo laba biloodan u qaadhaan uruureynay bulshada uga uruureyna qaadhaan bulshada deegaanka annagoo u sheegeynay dadkuna ay wada arkayeen dhibaatada iyo caqabada ka haysata isu socodka bulshada wadada diida ee xaafada xaaji hiirad marka bulshada markaan ugu tagno waxaanu ku qancinaynaa inaan wadadaas dhisi doono islamarkaana aanu wax muuqda ka qaban doono marka bulshadu intooda badan way iskaga garab taagayeen dhaqaalena way bixinayeen waa gartay marka wadadii ma bilowdeen aad bulshada u sheegteen inaad hagaajin doontaan qurxinmeed doontaan
haa walaal way bilaabatay wayna soo gabagabowday wejigeedii koobaad alxamdulilah waxaa noo shaqeynaya laba cagaf gaadiid tobaneeyo gaadhaysa labaatan iyo shan lawal carakaawa baan dhignay ilaahay xamdigii shaladay gabagabowday hawshaasi hal kilomitir baana dhisnay wadadaas oo intii ugu caqabadaha badnayd ah hawshaasi si qurux badan bay noogu qabsoontay ilaahay fadligii dadkii wax la baxayna way arkeen waxay la baxeen halkii la geliyey islamarkaana bulshaduna waxay dareemayeen inay caqabadii hore haysatay ay macnaha ay ka gudbeen oo hadda ay ku raaxaysanayaan wadadii dhibaatooyinkii markii hore lagu qabay maxay ahayd iyo baahida keentay in wadada aad hagaajisaan oo ad cagafyo iyo gaadiid usoo kaxaysaan walaal caqabadihii bulshada ka haystay wadadan waxay ahayd wadada meel dheer iyo meel gudob ay lahayd halka dadka xilrabaadka biyaha fariisan jiray iyadoo ay xanuuna ka dhashaan malaariyada u horeyso sidoo kale baabuurtu iyaga oo ka cararaya godadkaas iyo meelaha taagada ah ayaa waxay samaysteen wadooyin kale oo ay maraan oo dad boosaskood ku yaala marka caqabada intaa la-eg baa ka haysatay bulshada hadeerna si fiican bay u marayaan ilaa shalay iyo daraad wadadina waxay noqotay mid siman oo iswada la eeg islamarkaana aan biyo fariisin lahayn meelihii taagtaagnaana la jaray oo laisku wada habeeyey gaadiidkuna ay si toosa hadda u isticmaalayaan waxaad tihiin dhalinyaro aqoon-yahanaha oo isugu jira wiilal iyo hablo samaynta in tallaabada koowaad lagu dhaqaaqo in wada la sameeyo aada ayay culus tahay waxyaabaha idinku dhiirigeliyey maxay ahaayeen oo hal iyo laba aada odhan karayso nasraay ay waxyaalaha horta nagu dhiirigeliya wadada inaan dhisno waxaan aaminsanahay horta dhul inuu dhalinyaro yahay islamarkaana deegaankeena idaan annaga ahayn aysan u maqnayn sidoo kale waxaan aragnay caqabada bulshadeena ka haysata wadadan iyadoo cid u maqan aysan jirin islamarkaana bulshaduna ku dhiban yihiin marka annaga ka dhalinyer ahaan waxaanu hindisnay barnaamijkan ishilqaan oo aanu leenahay bal wadadana ugu baahi badane aynu bulshadeena ka haqabtirno inaynu turxaan siaynu u turxaantiri lahayn wadaday ku dhiban yihiin qaabkay ku wacyigeliseen inay kaga qayb qaataan oo dhaqaalaha ku bixiyaan oo kale bal iiga war
bulshada waxaanu ku wacyigelinay kolley way dareemayeen ayaga qudhooda in caqabad weyn ayay ku ka haysato wadadaas sidoo kale kolley dhalinyaradu markii way la aaminaayo markay dee ururkuna hadda waxqabadkiisa hadda uguma horeyn waxyaalo badan baa uu qabtay oo lagu tijaabiyay waxqabadkiisa dhaqaalo badan aanu dadka horey uga ururnay sidii sidoo kale wax ururintii beledweyn oo kale annagaa ururinayna ka urur ahaan dadku dhaqaalahaada fara badan bay nagu aamineen islamarkaana ay la socdeen sidii saxda ay dhaqaalahaas inuu baxay oo dadkii loogu talagalay uu gaadhay marka ayagoona aaminsan inaanu dad aaminiina nahay naguna kalsoon ayay dhaqaalaha ku bixinayeen nasre waxaa jirta wadada weyn ee dhex marta magaalada buuhoodle marka laga yimaado wadooyin badan baa u baahan in wax laga qabto oo la hagaajiyo bal ka waran hadda waxyaabaha idiin qorshaysan
wadadan ana hadda dhisaynay waxay martaa xaafada xaajiirad waa wadada biida ee magaalada waa wadada laascaanood aada wadadaas wejigeedii koowaad ba hadda noo gabagaboobay oo maxaan ku raahdaa aanu wax ka qabanay balse waxaan rabnaa inaan gaadhsiino ilaa heer laami aan gaadhsiino insha allahu waxaanu ku jirnaa hadda dhaqaalihiiba gaab naday ragalay oo naga kala go-ay sidoo kale qalabkii oo cagafyadii kale oo sida rugliidii oo kale ayaa hadda magaalka joogin marka waxaan rabnaa wejigeeda labaad horta inaan u howlgalno siaan dhaqaalo iyo qalaa bulshooyinka soomaaliyeed khaasatan bulshada ee reer buuhoodle waxaan ugu baaqaynaa ka urur ahaan tala doon ahaan inay nagala qayb qaataan arrimaha isxilqaanka ayaan awoodno si bulshadeenu ay isugu maxaan ku rahdaa ay isugu tiirsanaato wax muuqdana u qabsato haatana kusoo dhawaada heesta cidla keli xasacab tumaan iyo uu weynahaysa iskalaji
haysto aqoon iyo hoghogo cilmi badan u leheedahay imisa culuumuntiyo casharada bar ku haray cikale tabka jira cayn kastoo aqoon iyo hoghogo cilmi badan u leheedahay imisa culuumuntiyo casharada bar ku haray cid kaleeta kaa jira camalkad samaysiyo alle caqligaaga ha u bogin caku ilaa lagu qiro ha iscajabin adoo quri camalkad samaysiyo ni caqligaaga ha u bogin caku ilaa lagu qiro ha iscajabin adoo quri cidkaalu ku wacaye inay calanku saartay ha isla caraarin adiigayoogo cidla kale ha sacabtuman cidkaalu ku wacaye inay calanku saartay ha isla caraarin adiigayoogo cidla kali ha sacabtuman qofna cawlanaantiyoogo muqtaa ciilay ha u dhicin midna cuudu haysiyo ha u wicisay in hantii hajeer qofna cawlanaantiyoogo muqtaa ciilay ha u dhicin midna cuudu haysiyo ha u wicisay in hantii hajeer calabkaaga qoraaniyo wixii caadil ku qoray cisho seegi maysi si xun cayshka ha u dayin calabkaaga qoraaniyo wixii caadil ku qoray cisho seegi maysi si xun cayshka ha u dayin magacaagu ceebiyo yuu ku noqon xumaan caan magacaagu ceebiyo yuu ku noqon xumaan caan weliga ha caasin almashada dareenkiyo xabashada qofku nugul caashaqa tagaliyo nafsina dhiilaha u culan
dhallinyarada magaalada qardho ee maamulka puntland ayaa loo qabtay nadwadiimeed ku aadanayd in dhallinyarada ay ka qayb qaataan isfarista wanaagga iyo reebista xumaanta warbixintan waxaa magaalada boosaaso kasoo diray yuusuf maxamed yuusuf kulankan ayaa ahaa mid dhallinyarada loogu wacyigelinayay ka reebista waxyaabaha xun ee diinteena islaamka aysan bannayn iyo weliba in dhallinyarada ay isfaraan wanaagga iyo weliba ka shaqaynta akhlaaqda wanaagsan ee dhallinyarada kale waxaana iska kaashaday mu'asasada alminhaaj iyo weliba maktabadda wax akhriska ee magaalada qardho waxaana ka qaybgalaya culamaauddiin waalidiin iyo weliba dhallinyarada qaybahooda kala duwan sheekh axmed cabdisamed oo barnaamijkan qabtay ayaa dhallinyarada goobta ku sugnaa waxa uu la wadaagay wacyigelin ku socotay in dhallinyaradu ay isfaraan wanaagga iyo weliba in nolosha ay ka gaaraan hiigsi wanaagsan isagoona dhallinyarada uga digay inay ku daydaan dhallinyarada kale ee horay waddanka uga tahriibay oo haatan ku sugan dalka dibaddiisa nolosha dhinacyadeeda oo dhan horumarku waa inuu taabanayo adduun iyo aakhiro waa inuu kulansado nolosha qaybaheeda oo dhanna waa inuu horumarkaasi gaaro xagga wixii cibaadadaha alle loogu dhowaanayay xagga akhlaaqdii iyo suluugga iyo dhaqanka waxaan rabaa waxaan xoogga ugu badinayaa baryahan isdhiibidda iyo isiyaasidda iyo inaanaan waxba tari karin ba aad inoogu badatay gaalo inaan wax ka sugnaa inaagu badatay in la ina caawiyo xataa ka dibadda taga cayr qaato kan wadanka joogaa mid cayr qaata uu wax ka sii sugo ama hay-ada xun uu wax ka sugo si baynu mayd u noqona mayd innagoo xooggaa lehna waxba inaan tari karno inaan diin faafin karrana lama aha inaan dadkeenna waxbari karrana lama aha inaan xoola kasban karrana lama aha inaan guursan karnana lama aha inaan dadkeenna heshisiin karnana lama aha inaan horumar samayn karnana lama aha inaan afkaar keeni karnana lama aha habarkuule yar baa imaanaysa waana shirsanaysaa wax weyn oo ma aha qardho iyo karkaar iyo puntland iyo soomaaliya adduunka dhan wax ka tara baa reer qardho qaban karaan laakiin maxaa inaga maqan waxaa ina ka maqan isku kalsoonidii iyo in ilaahay xooggeenna ina tuso gudoomiyaha dhallinyarada magaalada qardho axmed muuse cali maamulaha jaamacadda bariga afrika waxay docdoodu dhallinyaradu ay fareen in looga baahan yahay in dhallinyaradu ay ka fogaadaan waxyaabaha maanka dooriya si aysan nolosha uga dhicin xagga akhlaaqda waxayna ku socda balwad mulatama layna barayo la rabo in layna ku burburiyo qaad khamri xashiish nooc walba leh oo xuduudaha dowlado kiristaan oo darasanalaha ina ka soo gelaya oo iyagu beeraya oo inoo soo gudbinaya oo baadiyaheenii tegay waxaasoo marka uma baahna in laga hortago oo halgan la galo oo aqoonteedii la yeesho oo diinta la barto oo dhaqanka la ilaashado waxaad arkaysaan xaggii muuqaalkeenna iyo dhaqankeenna innagiiba insalaaq bayna ku dhacay waaba bedelan wiilkeenni fooduu dheer yahay jeegadu xiran yahay surwaalkii dabadu ka xirtay luguhu kaga dhigan yahay kaba waxaynu arki jira iskaarbaahoo guudaho caag ma garatay ciribta markii la gashanayo caag laga gashado wiilkeenni wuxuu qabaa surweel bac layskaga bixinaya ma garatay inta laysku dhejiyey hadhow bac la gelinayo bac layskaga siibayo buu qabaa hadduu sujuudo markuu qabo halkaas surweelka ma garatay lugaha dhexdooda ahayd baa la yareeyey waaba la dhejiyey baridaa laga xiray qaar baa tukanaya hadduu sujuudo fitadii oo kale jeexan baa muuqanaysa soo ma jeed doono wax kasta oo runtii mowduuc ah oo magaalada ka jira innagoo marka ilaahay subxaana watacaala kaga dhowaanayna culimmada aad iyo aad ba mahadsan yihiin dhammaanteen waxaan rabnaa caawa inaan fikraddaa qaadanno dhallinyaradana wacyigelinno waxna inaan qabsan karno inaan aaminno sheekh fu-aad xaaji nuur oo ka mid a culamaa udiinka puntland oo goobtaasi ku sugnaa dhallinyarada lagu wacyigelinayey ayaa dhallinyarada u sheegay in ay noloshooda looga baahan yahay inay horumar ka gaaraan islamarkaana ay ka fogaadaan waxyaabaha dib u dhigaya wakhtigooda sideeda qofka bini aadanka ahi wuxuu ku dhisan yahay hanka adiga hankaaga muxuu yahay qofbaa hankiisu wuxuu yahay inuu arsenaal taageero hankiisa intaas bis wax kale oo han a ma leh hankiisu maantaoo dhan manchester united bauefa cambiashiin baa bilowday maxaan ku leeyahay eurubian leagii baa socda intaas qofkii kama oo badnaba waxaa la rabaa dhallinyaradu inay han yeelato inay isu dhigto inay dadka waa sidaas hadda sheekhu inoo sheegayay magaaladeennan hadda aan deggannahay inteennan hoolkan ku jirta haddaan ku heshiinno magaaladan inaan islaaxinno oo hagaajinno way hagaagaysaa dhallinyaradu waxay ogyihiin magaalada wax ka socda waxay ogyihiin wax dhacaya saas daraaddeed dhallinyaradaa la rabaa inay mujtamac islaaxiso dhallinyaradu waa awoodda bulsho ay leedahay haddaynu soomaali nahayna dadkaynoo ku badani waa dhallinyaro abu muuse allah u naxariistee wuxuu yidhi qabiilaba duryaadka u kacay door ku noqota qabiilaba duryaadka u kacay door ku noqota haddii bulshadaa meeshaa deggan dhallinyarada u kacdaa ay dhallinyaro fiican noqoto bulshadaasu waxay noqotaa bulsho tanaada oo horukac samaysa oo waxtaransata oo macno yeelata oo bulshada ay la nooshahay ee kale ka dhex muuqata si kastaba haatee kulankan lagu wacyigelinaya dhallinyarada ee ku aadanaa kareebista waxyaabaha xun ee diinteena islaamka aysan banneen ayaa dhallinyaradu waxa ay sheegeen in goobtan ay ka gaarsiin doonaan dhallinyarada kale barnaamijkan caawa lagu qabtay magaalada si dhallinyaradu ay uga fogaadaan waxyaabaha noloshooda dib u dhigaya yuusuf maxamuud v owe haatana xubintii ciyaaraha ayaa idinku soo maqan waxaa inoo haya jawaal axmed cusmaan
wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha waxaa la dheelay dhegaystayaal kulmo ka tirsan koobka evel cab ee crabo cab oo wareegiisa afraada ay kooxuhu usoo gudbeen halka kuwo kalena ay ka hareen waxaa sidoo kale maanta dheci doona kulmo kale oo xiiso badan hayeeshee kulmadii shalay dhacay haddii aynu ku hormarno ee koobkaasi crabo cabka naadiga kubadda cagta ee newport ayaa la xiriirteen adiga newcastle united ciyaarta ayaa ku dhamaatay gooli gool hase yeeshee rigoorooyin waxaa ku adkaaday oo wareega xiga usii gudbay naadiga kubadda cagta newcastle united banley ayaa la ciyaartay naadiga kubadda cagta manchester city waxaana lagu ranaaday saddex gooli waxba oo naadiga city ay wareega xigta usii gudubtay saddexda gool naadiga waxaa u dhaliyay ciyaaryahan starlin oo laba gool u dhaliyey halka goolka saddexaadna u dhaliyay ciyaaryahan torres manchester unitedna waxay ku barbartay naadiga brighton and hove albion ciyaar labada kooxood dhex martay oo ku dhamaatay saddex gooli waxba ciyaaryahan mactomany ayaa daqiiqadii afartan iyo afraad goolka koowaad naadigiisa u dhaliyay maanta ayaa daqiiqadii toddobaatan iyo saddexaad u labeeyey naadiga kubadda cagta brighton halka bogba uu daqiiqadii siddeetanaad kusoo gabagabeeyey golashii naadiga kubadda cagta manchester united ee kaga udurnaatay naadiga brighton and hove albion everton ayaase dirtay afar gool iyo gool naadiga westham united ciyaar xiiso badan oo dhex martay labada kooxood waxaa saddexley ka dhaliyay ciyaaryahan calbert lewin oo daqiiqadii kooiyo tobanaad toddobaataniyo sideedaad iyo siddeetaniyo afraad dabadhaafiya guladaha naadiga westham united halka goolka afraad uu dhaliyay ciyaaryahan richarlison goolka madiga naadiga westham united la timid waxaa u dhaliyay ciyaaryahan snodgrass daqiiqadii afartan iyo lixaad sidaa daraadeed everton ayaa wareegga xiga usii gudubtay kulamo ka tirsan horyaalada spain iyo dalka talyaaniga ayaa sidoo kale dhacay naadiga kubadda cagta inter milan ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga monavento kadib ciyaar dhex martay labada kooxood oo ka dhacday gegada kubadda cagta ee naadiga bonavento ee serio vigorito waxaana naadiga kubadda cagta inter ay kaga adkaatay naadiga bonavento shan gool iyo laba gool ciyaaryahan romero locaco iyo laba gool kamid a shanta gool u dhaliyay naadiga inter halka saddexda kalena ay kala qaybsadeen ciyaaryahanada martines hakimi iyo gliardini labada gool naadiga kubadda cagta bonavento waxaa u dhaliyay ciyaaryahan cabrari daqiiqadii soddon afraad iyo toddobaatan iyo lixaad real madrid ayaa guul muhiima ka gaartay naadiga real fedrid waxaana junior venicius u dhaliyay goolka naadiga real madrid ay ku badisay ee u baahnayd naadiga khitafe ayaa horyaalka hadda dhinaca marka la fiiriyo farqiga goolasha ku hogaaminaysa oo saddex kulan ay ciyaartay toddoba dhibcood iska leh valencia ee afar kulan ciyaartay iska leh toddoba dhibcood real madrid ayaa toddoba dhibcood iska leh villarreal ayaa toddoba dhibcood iska leh sidoo kale real betis ayaa afar kulan ciyaartay lix dhibcood iska leh maanta naadiga kubadda cagta ee celta vigo waxa ay martigelin doontaa naadiga barcelona kulan ka tirsan laliigaha dalkaasi spain naadiga liverpool waxay la ciyaari doontaa naadiga arsenal kulan ka tirsan koobka e f l kaabka wareegiisa afraad waxaana kulankan uu yahay mid xiiso badan kadib markii toddobaadkan ay sidoo kale labada kooxood wada kulmeen oo naadiga arsenal guuldaro kala kulantay naadiga liverpool waxaa jiri doona kulamo sirreeb ka tirsan koobka yuruba league oo kooxaha qaar ay ciyaari doonaan kulamada xiisaha badan indhaha lagu haya waxaa ka mid a naadiga ac milan ayaa la dheeli doonta naadiga kubadda cagta ee rio ave halka sporting club de portugal ay la dheeli doonta naadiga las tottenham waxaa la dheli doontaa naadiga macave hiver galatasaray rangers ayaa dheli doona halka naadiga b s b eindhoven ay la dheli doonta naadiga rosenburg waxyaabaa kusoo kordhan natiijooyinkan waad idiin su gudbin doonaa dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto
aad buu umahadsan yahay jamaal oo nala socodsiinayay ciyaaraha haatanna dhinacii heesaha haddii aynu jaleecno heesta xasiliya iyo fanaanka xabad muuse colaad
kasnimo alla ku dhashiyo garasha xeel dheere si sida xuurar cayntii jannada lena xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay xirkasnimo allaa kuu dheshiyo garasha xeel dheere sida xuurar cayntii jannada lena xayaaday xafiday xasiliyay naftaad xiise gelisay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo rul xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe kana geenyaanayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo ruli xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulay xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye sidii xaawa iyo aadan baa laysku keen xulaye xarafyada qur-aankiyo ducaan kugu xijaabaye kuxantiyay ilaahii xukumay xulashadaadii imtixaan waanay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay
intaasna waxaa noogu eegi baahintiin idaacadadoodii kamida islaanta af soomaaliga ee v o a intaxaawalay dumar wanaag lagu xasuusnaado xasladay habboonay adaan kugu xushmeeyay ishaxaasidiintiyo naxligu kuma xumeeyaan kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootaay qalbi xaadhan baad leedihiyo laab xaruuriyahe xubna geenyaalayey alla geenyaa ugubay naftaad xiise gelisaay kaftan aan xajiiniyo lahayn weer ku xaganaysaa oo runi xalaalaysay baad ku xaragootahay